إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laba sargaal oo ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaal ka dhashay muufo lagu casheynaya ayaa askarta dowladda federaalka wuxuu ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe qof soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay gobolka chikaago ee dalka maraykanka weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamada shisheeye ayaa waxauu ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose xukunno kala duwan islamarkaana lagu fuliyey laba rag ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada jamaame ee jubbada hoose dholotusi milatari oo ay sameynayaan ciidamada turkiya iyo azerbaijaan ayaa ka bilowday xuduudda iiraan iyo azerbaijaan xilli khilaafka labadaas dal uu cirka isku sii shareerayo
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن laba sargaal oo ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegayay in maanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay khaarijeen laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dilka ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay degmada wadajir waxaana ay labada sarkaal ka tirsanaayeen ciidamada booliiska mid ka mid a saraakiisha la dilay waxaa lagu magacaabaa xasan dacar halkan kan kalena uu magaciisa yahay cali dahab meydka saraakiisha waxaa meesha ka qaaday oo goor dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaal ka dhashay muufo lagu casheynaya ayaa askarta dowladda federaalka wuxuu ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya waxaan ka waray laba xabado iyo laba jeex dhaca iyo cabdibilayaal waana ka kala cararay
dagaalkan ayaa ka dhashay cunno laga cunayay mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaal isgoyska fagax ee degmada yaakshid wuxuu ku bilowday gacanka hadal dhex maray qolyo ka tirsan dharcadka sirdoonka dowladda federaalka iyo mid ka mid ah shaqaalihii maqaaxida kadib wuxuu isku bedelay dagaal foolkafool ah qolyaha dharcadka ee ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxay diideen inay bixiyaan lacagta cuntadii ay cuneen kadib markii xaaladdu ka adkaatayna waxay u yeerteen askar kale oo ka tirsan dowladda federaalka xaaladdu markay halkaas marayso ayaa qolyihii maqaaxiduna u yeerteen ciidan kale waxaana halkaas ka bilowday iska hor imaad kooban oo dhex maray labada dhinac kaas oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac labo askari ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen saddex kale wakiilka maqaaxida uu ka dhacay iska horimaadkan ayaa warbaahinta la hadlay xale waxay meeshaan wax uga dhaceen wax uga bilowdeen dad gabdho iyo wiilal isugu jiro oo todoba qofood gaarayaa yimid oo ka cashiiyey markii ay casheeyeen dad shaqaalaha kaasyeerigii joogay way wada baxeen markay wada baxeen uu ka daba tagay lacagti keena markuu yidhi feeray ku bilaabeen markay feer ku bilaabeen oo dagaal meeshii ka dhacane waxaa la yimiday waxaa yimiday in ay qora dalbadaan oo meesha askari timaado oo laga kala cararo saasay wax u dhaceen sidoo kale dad goobjoogayaal ah oo ay dhacdadan warbaahintu ka waraysatay ayaa waxay yidhaahdeen sidan wuxuu ka bilaawday wiil ay saydi u yahay yarka maqaayadda iskale inay iskhilaafeen asagana oo bajaaj oo wato dib bannaanku soo baxay kadibna ay feer isku bilaabeen feerkaasna ay kabacdina wiil kale oo la jiray ee maqaayadda ka shaqaynayay ayaa ku goobteen laba wiil hal wiilay kula goobteen kabacdina wiilkaasi taleefon ayuu dirsaday dad ayuu wacday kadib laba ninaa imaaday mid bistoolad wato imid wato qori akaa kadibna sidaasay qalalaasada ku bilaabay kabacdi waxaan ka waray laba xabada iyo laba jeex dhaca iyo cabdibilayaal marka markii dagaalkii uu dhammeeyey kabacdi oo aan meelaha fiifiirinay waxaan aragnay saddex qof oo dhaawaca saakay markii waagi berina laba qof oo dhimisa ayaa lasoo sheegay inta badan askarta dowladda federaalka ayaa isku dagaala waxyaabo liitaa sida qaadka sigaarka iyo wixii la mida iyagoona mararka qaar dhac iyo boob u geysta dadweynaha sida hadda dhacday oo kale xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada jowhar warkaas iyo war kale oo la xiriira ciidamada shisheeye oo weerar dhabagal ah lagula egtay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim wararka ka imaanaya magaalada jowhar ayaa sheegaya in xalay weerar qaraxyo ah ay la kulmeen laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle inta la xaqiijiyey qaraxyada waxaa ku dhaawacmay laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo iidow iyo maxamed dheere war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay ku sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii xildhibaanada lagu dhaawacay ee xalay ka dhacay magaalada jowhar marar badan magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda waxaa ka dhacay weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ee shisheeyaha ku daaban dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar dhabagala u dhigeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda weerarka oo dhacay shalay ayaa si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo lambar lixdan ilaa hadda faahfaahin dheeraada kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray weerarkan ciidamada uganda ciidamada shisheeye oo inta badan ku jira dhufaysyada xeryaha ay ku sugan yihiin ayaa markii ay doonaan inay isku socdaan waxay la kulmaan weeraro iyo qaraxyo toos ah oo kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
qof soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay gobolka chikaago ee dalka maraykanka maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in darawal ka mid a soomaalida ku nool gudaha waddankaas uu ku dhintay shil gaari oo ka dhacay mid ka mid a gobolada maraykanka shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada weyn ee sagaashan iyo afarta ee ku taalla magaalada shikaago ee gobolka illinios ee dalka maraykanka sida ay baahisay warbaahinta gudaha ee waddankaas maxamed cali jaamac oo ah darawal ka dhintay ayaa waxaa la rogmaday gaari uu kaxaynayay balse booliiska magaalada shikaago oo ah halka uu shilku ka dhacay ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdada darawalkan shilka ku dhintay ayaa kaxaynayay gaari xamuul ah oo loo yaqaano taraag kuwaasoo inta badan isaga kala goosha magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee dalka maraykanka halka uu shilku ka dhacay oo ah waddada weyn ee sagaashan iyo afarta ayaa ah mid ay isticmaalaan gawaarida waaweyn ee isaga kala gudba magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka waxaana marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal geystay khasaarooyin kala duwan waddanka maraykanka ayaa waxaa ku badan shilalka noocan ah kuwaasoo ay ku waxyeeloobeen dad soomaali ah iyadoona soomaalida ku nool halkaas ay muujiyeen walaac ku aadan shilalka soo noqnoqda xukunno kala duwan islamarkaana lagu fuliyey laba rag ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin ayaa faahfaahinaya galabnimadii shalay oo talaade ahayd waxaa degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukunno xadurrido ah oo lagu fuliyey laba ruux oo ku kala eedeysnaa sixir iyo ka mid noqosho ciidamada dowladda federaalka fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamaame ayaa waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan si ay u daawadaan xukunka halkaasi ka dhacayay labadaani nin ayaa lagu kala magacaabaa cabdulaahi xasan cumar iyo maxamed mawliid aadam haddaan ku hormarno cabdulaahi xasan cumar oo ahaa ninka lagu eedeeyey sixirka ayaa waxaa xogtiisa faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulaahi xasan cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan sixirka aqaano goor horena bartay waxaana i baray aabbahey markii ugu horrayso aabbahay wuxuu i baray xisaabaadka abjeediyada loo yaqaano kadibna wuxuu i baray sixirka cadfiga iyo sarfiga ama madiiddada wakhti dheerna waa aqeennay waana ku shaqaysi jiray waxaa u adeegsaday gaar ahaan madiiddada dad iyo xoolo
intaasi kadib maxkamadda ayaa go'aan ka gaartay eedda loo soo jeediyey cabdulaahi kadib markii uu ka jawaabay su'aalihii la weydiiyey markay dhagaysatay maxkamadda eedda loo soo jeediyey iyo jawaabtii uu ka bixiyey mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow falka uu ku dhacay cabdulaahi xasan cumar waa fal gaalnimo ah labo maxkamadda waxay ku xukuntay cabdulaahi xasan cumar xukun xaduriddo ah oo dila saddex xukunkaa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday xukunkaa kow muwaddaca imaam maalik juskiisa labaad safxada siddeed boqol toddobaatan iyo kow musnad imaam shaafici mujalladka koowaad saddex boqol siddeetan iyo saddex sidoo kale maxamed mawliid aadan oo isna ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa fagaaraha la keenay kaas oo ay soo qabteen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ninkan oo maxkamadda islaamiga ah ka hor qirtay inuu muddo dheer ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa waxaa lagu dhawaaqay xukunkiisa maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka uu ku dhacay maxamed mawliid fal gaalnimo ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed mawliid dil xadduriddaah saddex xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaath annafsu binafs watayibu azaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaaca rawaahu ljamaaca ilaa musliman waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diina faqtuluuhu rawaahu albukhaari intaasi kadib waxaa bilowday fulinta xukunkan dilka ah oo lagu fuliyey labadaasi eedeysane iyadoona jebigu sidatan uu ku soo dhammaaday allahu akbar
warka dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dholotusyo milatari oo ay sameynayaan ciidamada turkiga iyo azerbaijan ayaa ka bilowday xuduudda iiraan iyo azerbaijan xilli khilaafka labadaas dal oo cirka isku sii shareerayo ciidamada milatariga turkiga iyo kuwa azerbaijan ayaa bilaabaya dholotus milatari oo ay ka sameynayaan xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada iiraan iyo azerbaijan xilli labadaas dal muddooyinkii u dambeeyey oo issoo tariyey khilaafka ka dhexeeya dhowlatuska milatari waxaa ka qayb qaadanaya qeybaha kala duwan ee ciidamada turkiga iyo azerbaijan waxaanay adeegsanayaan rasaas noolnool iyadoo ay sidoo kale ka qaybgelayaan diyaaradaha milatariga wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in dhowlatuskan looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa xidhiirhka saaxiibtinimo iyo iskaashiga ee u dhexeeya wadamada turkiga iyo azerbaijan dhowlatuskan ay sameeyeen dowladaha turkiga iyo azerbaijan ayaa ku soo aadaya xilli jimcihii lasoo dhaafay dowladda iiraan dhankeeda ay bilowday dhowlatus milatari waxaana jira si guud khilaaf soo kala dhex galay dowladaha iiraan iyo azerbaijan iyadoona dowladda iiraan bilowday inay xiriir la sameyso armeniya oo xuduud la leh azerbaijan warkii aad kala socteen dhegeystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa